alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalih wasaxbihi wasalama tasliima kaiira amaa bacda waxaynu ku guda jiray muqadimadaa hore mualifku kaga waramayo raximahu اllah ahlu sunnuhu inay rumaynayaan sifaadka ilaahay ee qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray iyo rumayntoodaasi inay ka maran tahay taxriif iyo tactiil wa kadalika takyiif iyo tamthiil haddaynu si yar towdiixino waynu ka soo hadallaye farqiga u dhexeeya tactiilka iyo taxriifku waxa weeyaan way kala caamsan yihiin oo tactiilku waa in la diido sifaadka ilaahay jala wacalaa nusuusta sifaadka tilmaamaysa macaanidooda waa in la diido tacdiil baa la idhaahdaa haddii inta marka hore la diido macaanidaasi saxda ah ee nusuustaasi ay xambaarsan tahay dabadeeta macaani kale lagu fasirana waxay noqonaysaa waxa taxriifka loo yaqaano sidaa awgeed ataciilu acamu min ataxriif taciilkaa caamsan oo taciilku wuxuu noqonayaa macnihii saxda ahaa in la diido waxay noqon kartaa kolkaa in macnihii saxda ahaa la diido mid kalena lagu fasiro kaasaa markaa taxriif noqonaya iyo in macnihii saxda ahaana la diido mid kalena aan lagu fasirin halkaa lagu joogsado kaana waa waxa tafwiidka loo yaqaana ee dadka qaar ay qabaan ama ay ku tegeen oo barh baa odhanaya macaanidan aad sheegaysa nusuusta sifaatka aad ku fasiraysa anagu ku fasiri mayno macaanida noocaasana sugi mayno haddaa maxaad ku fasiraysa allahu aclam bartaa ku jooji ma garanayo halkaa anigu u dhaafi maayo mufawidaa la ydhaahda waana kuwa shar badan oo dad badanoo baabkan maaragtay aan baadhin ama aan fahmin ayaa iska odhanaya malaa kuwanaa ugu dhadhow wixiiba aan dhex gelin ya waa sharu lmadaahib waay sidaa awgeed ba kullu muxarifin mucail alcas mid kastoo muxarif oo wax taxriifiyey mucaila weeyo macnihii xaqa ahaa ee saxda ahaa buu marka hore diiday markii labaadna mid isagu jeebkiisa ka keensaday buu saaray soo maaha laakiin cagsiga maaha mid kastoo mucaili muxarifna maaha waxaa dhici karta inuu tacdiil sameeyo laakiin aanu taxriif sii gaadhin baa dhici karta oo tafwiidu waxa weeye la yimaado takyiifka iyo tamiilkana iyaguna way kala camsan yihiin oo takyiifka ayaa ka camsan tamiilka waayo takyiifku waa in kayfiyaddii la sheego laydhaa waa caynkaa iyo caynkaah ama kayfiyad la aamino iyo qaab tamiilkuna waa in cid lagu sii xidho oo laydhaa ciddaasu la sii mid yahay qaala wuxuu uhi bal yuminuuna waxay rumaynayaan biana allaha ilaahay laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu lbasiir laysa ka milihi isagoo kale inaanu ahaanin shayun shayna wa huwa ilaahay asamiicu waa allaha maqalka badan ee albasiiru aragga badan weeye waxwal oo coda maqlaaya mid hoos loo yidhi iyo mid lagu dhawaaqayba waa allaha wax kastaoo la arkana arkayo weeye ee wax ka qarsoomi kara aanay jirin haadihi alaaya alkariima sidaa uu sheekh moxamed khaliil alharaas leeyahay waa aayad caddaynaysa baabkan sifaadka madhabka ahlu sunnaha waayo madhabka ahlu sunnuhu waxa weeye baabkan sifaadka sidaa aynu soo maray in ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisaba la sugo oo aan la tacdiilin oo aan la diidin isla markaana aan tamhiil iyo tashbiih lala iman oo aan la odhan kuwa makhluuqay la mid tahay ee waa in la yidhaahdo ilaahay bay jalla wacalaa khaas u tahay oo isagay laa'iq u tahay haddaba madhabka noocaasa aayadda ilaahay ku caddeeyey oo marka rabbi yidhi laysa ka milihi shay-un waa raddun cala almumathila waalmushabbiha kuwa mushabbihada ah ee odhanaya sifaadka ilaahay tan makhluuqay la mid tahay ayay radin ku tahay waxaana aayadda qeybteeda hore rabbi ku xusay madhabka noocaasi inuu yahay madhab baatil ah oo qur-aanka ka soo horjeeda waana cilmi daro ilaahay laga odhanayo laga sheegayo iyo been abuurasho ilaahay lagu been abuuranayo in la yidhaha sifaadka makhluuqu sifaadka khaaliqa iyo ta makhluuqu waa isku mid waayo ilaahay baa yihi laysa ka milihi shay wa huwa samiicu lbasiirna waa raddun cala almucaila oo waxay tilmaamaysaa ilaahay magacyadiisu inay sugan yihiin ilaahay waa samiic waana basiir magacyadanna magacyo keliya maahe sifaad bay xambaarsan yihiin oo asamiic muxuu xambaarsan yahay sifatu samci albasiirna muxuu xambaarsan yahay sifatu lbasar idan halkaana waxaa laga qaadanayaa tansiihan ilaahay la nasahayo naqsiga laga nasahayaa inaanu keenahayn in ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa la diidade bal waa la sugayaa ilaahay baa isu sugay sidaa awgeed baa haraasku wuxuu odhanaya hadihi alaayatu lmuxkamatu min kitaab illahi caza wajal hiya dustuuru ahli sunnati waljamacati fi baabi sifaati faina allaha caza wajala qad jamaca fiiha bayna anafyi walihbaati fanafa can nafsihi lmithla waahbata linafsihi samca wabasara dala hada cala ana almadhab alxaqa laysa huwa nafya sifaati mulaqa kama huwa shanu lmucailati wlaa ihbaatuha mulqa kama huwa shanu lmumailati bal ihbaatuha bila tamhiil madhabka ahlusunuhu kolkaa muxuu ku soo ururayaa madhabkoodu baabka sifaatka waxa weeye ihbaatu bila tamhiili wa tansiihun bilaa tactiil way sugayaan asmaada ilaah iyo sifaatkiisa labadaba laakin bilaa tamhiil tamhiilka waxa loo yaqaan raacin maayaane waa beri bay ka yihin beri ayay ka yihin watansiihun bilaa tactiil ilaahay way nasahayaan oo wax kastoo aan u qalmin oo ceeb iyo naqsi ahaaday way ka hufayaan ma fahante laakiin bilaa tactiil tactiil la iman maayaan inay ilaahay kamaalkiisa iyo sifaadkiisa iyo magacyadiisa diidaan lama imanayaan oo tusaale ahaan qoladan ahlulbidace ama asmaada ilaahay diideysa ama sifaadkiisa wada diideysa ama wax kamida diideysa waxay leeyihin tansiih baanu la imanaynaa ilaahay baanu hufaynaa bay leeyihin oonu naqsigii ka hufaynaa dee ilaahay in la hufaano ma noqonayso tactiilka in kamaalkiisii la diidaa noqon mayso tansiih sidaa awgeed ba aynu iska raacina ahlu sunnuhu baabkan labadii xasanaba way ku sifoobeen labadii sayi-ana way ka badbaadeen oo baabkan sifaadka waxaa jira laba xasano iyo laba sayi-a jira oo soo ururinayna labada xasana waxa weeye waa xasanat lihbaat ilaahay wuxuu isu sugay ama rasuulkiisu u sugay in loo sugaa sayi-a maahe waa xasano xasanat lihbaat xasanada labaadna waa xasanatu tansiih atansiihna maxaa looga jeedaa ilaahay jala wacala in la nasaha oo naqsi iyo xumo oo dhan iyo wax kastoona u qalmin laga hufa loo jeeda waay labadaa xasanaa jira waa maxay baynu idhi xasanatu alihbaat iyo xasanatu atansiih laba sayi-ana way jiraanoo waa sayi-atu tamhiil oo ilaahay in la idhaha sifaadkiisu kuwa makhluuqay la mid tahay dee waa waa sayi-a weeye waa wax xun oo qur-aankuna diiday waay sayi-ada labaadna waa sayi-atu atactiil oo ilaahay jala wacalaa asmaadiisa iyo sifaadkiisa in loo diido oo qur-aanka iyo xadiidku waxaan ay sugayaan laga hor yimaadoo la diidaa xasano maahe waa sayi-o soo ma aragtid marka baabkan labadaa xasano iyo labadaa sayi-a jira ahlu sunnaha markaynu soo qabanno dadkaa raacay dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo rususha kaleba jamacuu bayna alxasanatayni labada xasanaba way jamciyeen oo ihbaatkiina way la yimaadeen tansiihiina hee way la yimaadeen wa salimuu min asayi'atayni labada sayi'ana way ka badbaadeen oo sayi'ada tamhiilkana lama iman sayi'ada hee tacdiilkana lama iman sidaa awgeed baa baabkan ahlu sunnuhu xaqa ayay ku taagan yihiin waayo sidii kitaabka iyo sunnadu ay sheegayeen ayay mareen markaad u fiirsatana waa sida aayaddaasi ay sheegayso ka milihi kaafka ku jiraana sida raajixa waasila weeye waasilana waxaa looga jeedaa macnihii ciraab ahaan maaragtay maxalka ciraab kuma leh yani laa maxala lahu min alciraab waay insha allahu tacaala masalada faahfaahinteedana kitaabka dambe aynu u dhiganayna macnuhu kolkaa wuxuu noqonayaa milidaasi waa waa khabarkii laysada shay-un taasina waa laysada isamkeedii laysa ka milihi shayun laysa shayun shay ka milihi ay milahu ilaahay oo kale ma ahani sinaba ilaahay waxu la midi ma jiro asmaadiisa sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo sinaba ilaahay jala wacala waxu la mid ahe ma jiro wey falaa yanfuuna ahlu sunnuhu diidi maayaan canhu can illaahi ilaahay u diidi maayaan maa wasafa bihi nafsahu naftiisa wuxuu ku sifeeyey u diidi maayaan waa tafriic arinkii hore uu waxa weeye kasii tafriicinayo uma diidayaan alfirqa annaajiya ahlu sunnati waljamaaca ilaahay wixii uu isku sifeeyey walaa yuxarifuuna mana qalloocinayaan oo doorin maayaan alkelima kelmadaha can mawaadicihi meelaheeda ka doorin maayaan oo kelmadaha qur-aanka iyo xadiidkae sifaadka ilaahay ku saabsan meelahooda iyo macaanidooda ka duwi maayaanoo ka doorin maayaan waxaana looga jeedaa mawaadicdeeda almacaani alatii yajibu tanziilu lkalaami calayha macaanida la doonayo in hadalka lagu fasiro ee ay leedahay ee loo dejiyey baa loo jeeda marka nusuusta sifaadka ilaahay ku saabsan qur-aanka iyo xadiidka ku sugan macaanidooda xaqa ah ka duwi maayaan oo taxriifin maayaan walaa yulxiduuna mana leexinayaan fii asmaa illaahi asmaada ilaah iyo wa aayaatihi aayaadkiisana ilxaadin maayaan oo ilxaadkana beri bay ka yihiin ilxaadkuna waxa uu inoo sheegay inuu asmaadana galo aayaadkana galo asmaada inuu galo waxa u daliilo walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduunaha fii asmaa'ih wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ih aayaadka inuu galana waxa u daliila aayadda suuratu fusilad ku jirta in aladiina yulxiduuna fii aayaatina laa yakhfawna calayna baa rabbi yihi jala wacala ilxaadkana macnihiisu wuxuu noqonayaa asmaada ilaahay la ilxaadiya alcuduulu biha can ilxaqi haabiti laha ama cama yajibu laha alcuduulu biha cama yajibu laha wixii u waajibayey in laga leexiya ilxaad loo jeeda maxaa u waajibaya in la rumeeyo in ilaahay lagu caabudo lagu baryo ilaahay jala wacalaa kamaalkiisa iyo cadamadiisa loo daliishado haybadda iyo weynida ilaahay la weyneynayo iyo baqaha laga baqanayo iyo khushuucda loo khushuucayo in laga qaato ilaahay lagu barto wax badan baa u waajibaya marka sifaadka dhammayska tiran ay leeyihiin la fahmo oo la sugo marka ilxaadku wuxuu noqonayaa asmaada ilaahay lagu sameeya wixii waajibka u ahaa in laga duwo kadaalika aayaadka ilxaadka la ilxaadiyo wixii waajibka u ahaa in laga duwo sida in la rumeeyo iyo in waxa weeye ilaahay loo tiiriyo wixii la mida aayaadka ilaahayna waxay u qaybsamayaan aayaad kowniya iyo aayaad sharciya sida macruufka ah ee kutubtii hooseba aynu ku soo aragnay haddaba ilxaadka asmaada ilaahay la ilxaadiyaa waa anwaac noocyo dhowra weeye nooca koobaad waa in magacyada ilaahay la diido gebigeedaba oo la inkiro inkaaruhaa bilkuliya sidaana dadka qaar baa sameeye jahmiyad iyo qaraamito iyo falaasife iyo dad lumay ayaa madhabkaa ku tegay oo magacyada ilaahay gidigooda wada diiday nooca labaad waa jaxdu ma- jaxdu macaaniiha wa taciiliha jaxdu macaaniiha wa taciiluha waa in macaanideeda la diido macaanida iyo sifaadka ay koobsanayso waa in la diido waayo asmaada ilaahay ma aha aclaam mujarada oo aan sifaad wadan ma aha asmaada ilaahay u fiirsada qaacidada waxay koobsanaysaa sifaad qiimo badan oo kaamila ayay koobsanaysa marka haddii la idhaha magacyadaanu rumaynayna laakiin sifaadka ma rumaynayno iyaduna waa nooc markaa ilxaadka ka mid ah oo khatara nimanka la idhaahdo waxa weeye muctasilada iyo mufawidada iyo maaragtay waa sida ay qabaan waxay odhanayaan magacyada ilaahay waanu sugaynaa laakiin sifaad laga qaadan maayo oo kuwa odhan jiray muctasiladu waa samiicun bilaa samcin basiirun bilaa basarin qadiirun bilaa qudra magacii waanu sugaynaa bay leeyihin laakiin sifadii way diidayeen nooca saddexaad wuxuu noqonayaa in waxa weeyaan magacyada ilaahay jala wacalaa loo bixiyo makhluuqaadka qaar ka mid a in magacyada ilaahay looga jeexo magacyo makhluuqa sida mushrikiintu samayn jireen oo sanam baa allaata ay u bixiyeen iyagoo uga jeexay allah ama alilaah sanam bay u bixiyeen manaata iyagoo almanaan uga jeexay sanam bay u bixiyeen alcuza iyagoo magaca ilaahay alcasiis uga jeexay iyaduna waxa way noqonaysaa ilxaad asmaada ilahay oo la ilxaadiye waxaa ka mida ilaahay jala wacalaa waxaanu isku magacaabin in lagu magacaabo magacaan daliiloo hayn kitaab iyo sunno toona haddaad ilaahay ku magacowdo oo tidhaa magac baan uga dhigayaa iyaduna waa ilxaad weeye waay marka noocyadaasi ayuu yeelanayaa dhammaantood waa in laga wada fogaado marka lasoo duuduubana magacyada ilaahay in la diido iyo sifaadkiisa iyo in macaanidooda saxdaa laga duwo la- maaragtay macaani kale loo taxriifiyo iyo in waxa weeyaan la idhaahdo ee, tashbiih bay ku tusinaysaa oo macaanidan ay tilmaamaysaa waa midta makhluuqa un la mid ah intuba ilxaadkaasi ayay soo gudagelaysaa wuxuu ihi mualifku raximah اllah walaa yulxiduuna fi asmaai اllahi wa aayaatih walaa yukayifuuna qaabayn maayaan ahlu sunnuhu sifaadka ilaahay oo kayfiyad u sheegi maayaan waayo kayfka ay ku sugan yihiin ma garanayno ahlu sunnuhuna markay leeyihiin bilaa kayfin ama min hayri kayfin ay leeyihiin waxay u jeedaan kayf inagu aynu garanayno sugi mayno laakiin kayfiyad asmaada ilaahi sifaadka ilaah iyo asmaadiisa iyo daatadiisu way leedahay laakiin kayfiyadda ilaahay baa yaqaan ilaahay baa og inagu ma garanayno haddii la idhaha kayfiyadba male dee ma jirtay noqonaysa waayo maa min shayin ilaa walahu kayfiya shay kastoo jira dee kayfiyadun buu leeyihi marka ma takyiifinayaanoo ma qaabaynaya waayo ma garanayna qaabkay leedahay caqliyadeennan gaabanina ma gaadhi karto kayfka sifaadka ilaahay jala wacalaa iyo daatadiisa kayfka sifaadka ilaahay iska daaye waxaynaan garanahayn kayfka nafteennan inugu jirto ay tahay ma fahanteen naftan imaka kugu jirta hadday kaa dhacdo aad dam sida looxa aad halkaa jiifsanayso si alla si ay tay kumaa sheegaya ya lagama yaabano ma garanayno ma garanayno lagama yaabana marka haddaynaa naftii nagu jirto inu ku dhaqdhaqaaqayna kayfkeedii garanahayn iyo qaabkay tahay iyo say u eg tahay ya saynu u garan karaa sifaadka ilaahay jala wacalaa kayfkooda ma dhacdo walaa yumailuuna kala mid dhigi maayaan ifaatihi ilaahay sifooyinkiisa biifaati khalihi ifaatka khaligiisa waayo ilaahay baa yihi laysa kamilihi shay wa huwa samiic basiir in la idhaahdo ifaatka ilaahay ta makhluuqay la mid tahayna waa naqsi iyo ceeb iyo dhantaalnaan ilaahay jala wacalaa loo tirinayo subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun liannahu maxaa yeelay ilaahay subxaanahu xumo oo dhan ka nasahnaaye laa samiya lahu cid la midi ma jirto cid la midi ma jirto waxaana u daliila hal taclamu lahu samiyan ilaahay miyaad u og tahay samiyan ay musaamiyan mid ilaahay jala wacalaa la midoo shabaha miyaad u ogtahay uma ogid weeye oo istifhaamtu hal taclamu lahu istifhaamtu waa inkaari weeye waa istifhaamta la idhaha inkaari istifhaam inkaariya macnihi uma ogid weliba taxadi baa ku jira ahlulcilmigu leeyihi haddaad u og tahay car sheeg oo kale uma ogide haddaad u og tahay bal sheeg waa taas waay hal taclamu lahu samiya walaa kufa lahu ilaahay cid u dhigantaana ma jirto maxaa u daliila walam yakun lahu kufuwan axadu walaa nida lahu cid u dhigantaana ma jirto nidkuna kufkaasuu ku dhowyaa ma la mid yahayba ilaahay baa yihi falaa tajcaluu lilaahi andaada walaa yuqaasu loogamana qiyaas qaatay ilaahay bikhalqihi khalqigiisa subxaanahu wa tacaala ilaahay khalqigiisa loogama qiyaas qaato oo lama odhan karo mar haddii makhluuqba waxaan leeyahay makhluuqan aynu arkaynaa mar hadduu sidan iyo sidan yahay khaaliqa aynaan arkayna inaga maqanna waynu uga qiyaas qaadanaynaa waa kala mid dee lama odhan karo waay waayo qiyaasku marka la soo qaato qiyaaskan usuuliyiintu ay sheegaan waa ilxaaqu farcin liaslin ilxaaqu farcin biasli licilati jaamicati baynahuma waa in farac ama masale aan daliilo cad lahayn la haleeshiiyo masalo daliille sababta oo looga qiyaas qaato sababta loo haleeshiinayaana ay tahay cilo jamcinaysaa jirta ya laga qiyaastaha iyo loo qiyaastaha cilo jamcinaysaa jirta waxaa la odhanaya mar hadday ciladaasi ka dhaxayso ay kulminayso aynu haleeshiina xukunko aynu isku xukun ka dhigno ilaah iyo khaaliqana wax ka dhaxeeyo oo waxa weeyaan markaa laysaga qiyaas qaato ama lagu simaan jirinba kadalika qiyaaska manaadiqadu ay sheegaanna isna waa la mid marka qiyaas oo dhami ilaahay jala wacalaa dhinaciisa ama baabka caqiidada qiyaas oo dhami geli maayo waxa qiyaaska loo yaqaana ma gelayo waayo arrimahani waa arrimo hayb oo inaga maqan qiyaaskuna waxyaabaha haybka ah ee maqan ma galo waa arrimo daliilka loo daba fadhiisanayo oo laga qaadanayo waxaa laga soo reebayaa un qiyaaska la idhaha qiyaasu lwlaa ayaa mararka qaar la isticmaalaa baabkan haddii allaba kuu roon yahay caqiidada ama sifaatka si guud oo qiyaasulawlaa macnihiisu waxa weeye kamaal kaste kamaal kaste iyo dhammaystirnaan kaste oo u sugnaatay makhluuqa khaaliqa u awlaysan kullu kamaalin habata lilmakhluuqi wa amkana an yatasifa bihi alkhaaliqu faalkhaaliqu wlaa bihi min almakhluuq oo tusaale ahaan cilmi bay ku sifaysan yihiin makhluuqa qaarkood waayo waa kamaal cilmigii ilaahay bay uga awlaysan qudray ku sifaysan yihiin qaarkood waa kamaal ilaahay bay uga awlaysan xayaatay qaarkood ku sifaysan yihiin waa kamaal ilaahay bay uga awlaysan waayo markii horeba yaa kamaalkan siiyey makhluuq ayaa siiyey ya ilaahay baa siiyey jala wacala waaya qiyaas lwlaa baa la ydhaha qiyaaska noocaasa ayaa la isticmaali karaa qaala shaykhu slaam fainahu aclamu binafsihi wa bigayrihi halkan kolkaa wuxuu doonayaa inuu maaragtay inoo sii caddeeyo sababta ahlu sunnuhu ay baabkan u raaceen qur-aanka iyo xadiidka oo wixii qur-aanka iyo xadiidku ay sheegayeen un ay u rumeeyeen oo ay u raaceen oo aanay uga baydhbaydhin waayo baabkan oo ah baab runtii dad badan ay ku lumeen oo xaqa ay seegeen maxaynu markaa ilaahay jala wacalaa wuxuu isugu sugay ugu sugaynaa oynu uga hor iman weyne maxaynu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay u sugay ugu sugaynaa oo aynu uga baydhi weynay siday dad badani uga baydheen tiibuu kuu sababaynaya fa inahu ilaahay aclamu isagaa u aqoon badan binafsihi naftiisa iyo wa bikayrihi kayrkiiba oo hadalka ilaahay jala wacalaa cilmi buu ku dhisan yahay isagaa ilaahay naftiisa cid walba ka yaqaan iskadaa naftiise teenna ilaahay jala wacalaa ayuu xataa inaga yaqaanaa wa asdaqu isagaa ilaahay jala wacalaa run badan qiilanay qowlan xagga hadalkana isagaa cid walba ka run badan wa axsanu xadiian wa axsanu isagaa ka wanaagsan xadiian xagga warkana min khalqihi khalqigiisa oo isagaa ilaahay jala wacalaa hadalkiisu midcadoo fasaaxo badan uu yahay waay ilaahay baa yidhi jala wacalaa waman asdaqu min allaahi qiila ay qowla aayad kalena waman axsanu min allaahi xadiia yani ma jirto cid ilaahay jala wacalaa ka run badan iyo cid waxa weeye ka war wanaagsani toona uma rusuluhu saadiquuna masduuquuna marka hadalka ilaahay maxaa ku kulmay waxaa ku kulmay waxyaabaha loo yaqaano canaasiru dalaalati walifhaam waxyaabaha hadday hadal ku kulmaan ay tahay in la rumaysto la raaco ma garata hadalka ilaahay jala wacalaa waxaa ku kulmay cilmi laba iyo sidqi ama run saddex fasaaxo iyo bayaan afar marka ilaahay jala wacalaa asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo kamaalkiisa uu inooga warramayana wuxuu inala doonaya hanuun inaynu hanuunno ilaahay baranno xaqa raacno jannada aynu aakhiro helno saasuu ilaahay inala doonaya soo ma aragtid afartaa arin mar haddii hadalka ilaahay ku kulmeen baabkan sifaadka iyo abwaabta oo dhan inaynu hadalka ilaahay qaadanaa markaa waajibayso inaan ka barhbaydhin ma fahanteen markaa qofka yidhaahda sifada aayaddaas ay sugtay anigu sugi maayo ama haddii la sugo waxanaa ka dhalanaya ama sidan loogama jeeda sidan kalaa loo jeedaa waxaynu odhanaynaa waxaan ku weydiiyey ilaahay jala wacalaa miyaad ka taqaanaa naftiisa hadalkan soo horta ilaahay ma odhan ha ilaahay naftiisa miyaad uga aqoon badan tahay adigu wuxuu mutaystay iyo wuxuu ka nasahan yahay iyo kamaalkiisa wuxuu ka odhan doonaa maya ilaahay hadalkiisu soo run maaha wuxuu ka odhan doonaa ha hadduu idhaa maya waa gaalba la hadliba maysid markaas ilaahay jala wacalaa hadalkiisa wax ka fasaaxo badan oo ka cadaan badan miyuu jira wuxuu ka odhan doonaa maya ilaahay markuu qur-aankan inoo sheegayuu leeyahay bal yadaahu mabsuudataani ilaahay markuu leeyahay huwa samiiculbasiiru ilaahay markuu sifaadkan kale faraha badan isku sifaynaayo ma inaynu baranno inuu hanuunu inala doonaya mise inaynu lunno ma inaynu hanuunu inala doonaya hataa maxaad ku diidanta qaado oo shaydaanka iska naaroo soco oo waxa weeyaan maaragtay sidaa ku qaado hadalka ilaahay uma rusuluhu saadiquuna masduuquuna uma dabadeetana rusuluhu rusushiisu saadiquuna kuwa run sheegaayo weeye oo masduuquuna la rumaysto ama masduuquuna run loo sheegay bikhilaafi aladiina kuwiibaa sidaa khilaafsan yaquuluuna odhanaayey calayhi cala allaahi ilaahay ka odhanayey maa laa yaclamuuna waxaanay garanahayn walihaada sidaa aawadeed baa qaala wuxuu rabbi yidhi subxaana rabbika rabbigaaga ayaa nasahnaaday rabbi lcizati ay saaxib alcizati cizada allaha u saaxiib ka ahaaday camaa yasifuuna waxay sifaynayaan baa ilaahay ka nasahnaaday wasalaamu nabadgelyo cala almursaliina rususha korkooda ha ahaato walxamdu lilaah mahadoo dhanna allah iska leh rabbialcaalamiina ahaaday waaya markuu sheekhu inoo tilmaamay ilaahay jala wacalaa hadalkiisu inuu ku sifaysan yahay afartaa arin oo tilmaamaysa inay tahay in la qaato baabkan asmaada iyo sifaadka iyo abwaabta kaleba ayaa wuxuu inoo sheegayaa haddana rusushu hadalkooduna waa saasoo kale oo rusushu sideedaba waxa ilaahay ka sheegayaan iyo sharcigiisa waxay ka sheegayaan waa wax dee waxyi ugu yimi oo waxyi loogu sheegay waxay iyagu iska bilowdeen ama ay iyagu hindiseen maaha soo ma aragtid waa wax waxyi loogu keenay sidaa awgeed baa hadalka rasuulkeena muxamedana calayhi salaatu wasalaam afartii arrinaynu sheegaynaa ku kulmay waxa uu ilaahay ka sheegayo sharcigiisu waa mabniyun calaa cilmin cilmi buu ku dhisan yahay laba waxaanuu ku sugan yahay fii gaayati sidq waa run runta halkii ugu sarraysay buu taagan yahay saddex waa fii gaayati albayaani waalfasaaxa cadaynta iyo bayaanka kolka laagana halkii ugu sarraysay buu taagan yahay oo aynu garanaynaa rasuulka uutiya waxaa la siiyey jawaamiculkelimo hadal kooban buu ku cadayn jiray macaani aad iyo aad u fara badan si waadixa ayaa hadalkiisu ahaa oo cid waliba fahmayso soo saddex maaha afar rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu sharcigan ilaahay inoo soo gudbinaayo ilaahayna wax inooga sheegaayo inaynu hanuunu inala doonayo waa xusnu lqasdi buu ku sifaysnaa waliraada macnii hanuun buu dadka la doonayay iyo inay maaragta ilaahay bartaan waayahay mar haddii hadalka rasuulkuna afartaa uu ku tilmaanaa dee inaynu hadalka rasuulka qaadanno calayhi salaatu wasalaam oo aynaan ka baydhbaydhinaynu ku dhegno asmaada iyo sifaadka iyo macaanida kale ee ay axaadiista rasuulku tusinaysa intaba ayaa waajiba dhab haddaad kolka aragto sifo xadiis sheegaayo qof uu ku idhaahdo ma sugaayo anigu ama caynkan ama waxaanaa ka dhalanaya maxaad ku odhanaysaa o rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay miyaad ka taqaanaa maya ilaahay miyaad uga weynuga weynayn badantahay maya hadalka rasuulku soo run maaha soo fasaaxada iyo cadaanta halkii ugu sarraysay kama taagna ha rasuulku inaynu hanuunno oo aynu waxa weeye ilaahay baranno soo inalamu doonahayn markuu inoo sheegaayo xadiiskan iyo sifadan ha haddaba qaado waan ka baydhaya iyo waxaanaa ka dhalanaya iyo qawaaciddan aad sidatee meelahan laga soo dhoobdhoobay iska dhaafoo qaado ayaa la odhanaya hadda wuxuu sheekhu ihi saadiquuna kuwo rir sheegayay ahaayeen masduuquuna bay ahaayeen masduuquun oo laba nusqadood baa jira nusqadi waa masduuquun nusqadina waa musadaquun labadubana waa sax mid walibana macnay leedahay haddii la ydhaha masduuquuna macnaheedu wuxuu noqonayaa rusushu waa kuwa run loo sheegay saxaabadaana sidaa odhan jirayoo waa kii lahaa ibnu mascuud xadaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wa huwa saadiqu almasduuq kadalika abu hurayra samictu saadiqa almasduuq buu yidhi markaa rasuulku runna wuu sheegi jiray runna waa loogu waramayo malakur jibriil ayaa u yimi oo run wax runahoo xaqa u keenay macaani kalena way leedahay haddii la ydhaha musadaquunana waxay noqonaysaa musadaquuna weeye waa kuwa loo rumaynayo sharcan ay waajib tahay in la rumeeyo soo ma aragtid fii ma yatiihim bihi min alwaxy waxyiga ay la yimaadeen in loo rumeeyo oo la ydhaa waa runtiin baa waajiba sharcan soo ma aragtid ilaahay waa ka yihi quuluu aamana billaahi wamaa unzila ilayna ilaa aakhiri ilaaya wada aayadda waxaa waajiba inaynu rususha nabi maxamed ugu dambeeye waxay la yimaadeen ba rumayno waman lam yumin billahi warasuulihi faulaaika faina actadna lilkaafiriina saciira qofkii rumayn waayaana waa gaal wey markaa rusushuna iyaguna way ku sifaysnaayeen intaa horeo kale sidaa awgeed in maaragtay dariiqooda la raaco la rumeeyo weeyi wax kastoo ilaahay ka sheegeenna waa wax xaqa oo waxyi ugu yimi bikhilaafi aladiina yaquuluuna calayhi maa laa yaclamuuna waxa sidaa khilaafsan kuwa ilaahay ka odhanayo waxaanay garanayn oo aya kuwaas ya man hum ya ikhwaan u fiirso waa cid kasta oo khilaaftay dariiqa rususha iyo ambiyada ma fahanteen cid kasta oo dariiqii rususha iyo ambiyada oo nebi maxamed ugu dambeeyey khilaaftoo weydaaratay oo doonta ilaahay inay wax ka sheegtaa ama sharcigiisa ay wax ka sheegtaa yaquuluuna cala allaahi maa laa yaclamuun ilaahay bay ka odhanayaan waxaanay garanay waxaa soo gelaya markaa gaaladii hore o dhan kuwa ilaahay diiday kuwa u sameeyey cida ilaahay la caabudaan kuwa ilaahay jala wacalaa ciduu dhalay markaa u sugay ama walad iyo wax lamida kuwa naqsiga ilaahay jala wacalaa u tiiriyey ya mushrikiintii hore waxaa soo gelaya kuwa asmaada ilaahiyo sifaadkiisa wada diida ama wax kamida diiday iyagoole maya ee waxaa saa ka dhalanaya ama saa yeeli mayno dhammaantood jahmiye iyo muctasile iyo ashcariye iyo wax allo waxaasoo dhan waxaa soo gelaya kuwa odhanaya asmaada ilaah iyo sifaadkiisu tan makhluuqay la mid noqonaysaa macaanidani tan makhluuqay la mid tahay mumahiliya mushabihaa wax allo waxaasoo dham he yaquuluuna cala allahi maa laa yaclamuun ilaahay bay ka leeyihiin waxaanay garanaynon cilmi ulahayn ayaa ilaahay ka odhanaya ولهذا سلا ودد با قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخو أرمها وماركتي صور شيئا آيادا ودليشدي وآي آيادا وحي تلماميسا سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلهي با جل وعلا وحكستو نقصيو آي صفين أيان كوا رسوش خلافي إلهي با كنسهن وكفوك وكرنير سماركتان mar haddii ilaahay ceeb iyo naqsi oo dhan uu ka hufan yahay kamaal oo dhanna uu ku sifaysan yahay bay noqonaysa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiinna mahadoo dhan allah iska leh kamaal oo dhan iyo dhammaystirnaan oo dhanna allah ku sifaysan mar hadduu kamaal oo dhan ku sifaysan yahay naqsi iyo ceeb oo dhanna uu ka hufan yahay baa macnuu noqonaya marka aayaddani waa aayad aad iyo aad u macno ballaadhan oo macaanida ku jira aynaa soo koobi karayn oo aad iyo aad u weyn واي رب العزتنا يعني والله عزدا وصاحبك هي كصفيسن وصفات كيسا وحا كميده صفه العزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وانا نغادي دونا ان شاء الله معنيه رب العزتنا ومن باب اضافه الموصوف الى صفته ها ciddii mawsuufkii ama la sifeeyey baa sifadii loo tiiriyey oo rabbidaa dambe rabbilcizati rabbidaa dambena rabbiga horey bedel ka tahay weeye wasalaamu cala almursaliina rusushii la diray oo dhanna nabadgelya korkooda ahaatay waayo iyagu wax alla waxay ilaahay ka sheegeen waa xaq waa wax xaqa waana run waana waxay waajib tahay in la qaato o la aamina wuxuu sheekhu ihi fasabaxa ilaahay waxa uu nasahay nafsahu naftiisa wuxuu ka nasahay camaa wasafahu bihi waxay ku sifeeyeen almukhaalifuuna kuwii khilaafay lirusuli rususha kuwii khilaafay waxay ku sifeeyeen dhammaantood isku wada dar wasalamo wuxuu nabadgeliyey cala lmursaliina rususha ayuu nabadgeliyey muxuu nabadgeliyey lisalaamati ma ay lisalaamati lisalaamati ladii kii badbaadista uu badbaaday daraaddeed qaaluuhu rusushu ay yidhaahdeen ee ilaahay ay ka yidhaahdeen min annaqasi dhinnaan buu ka badbaaday iyo walcaybe ceeb buu ka badbaaday marka mar haddii waxay ilaahay ka sheegeen rusushu uu yahay wax kamaaloo run ah oo ilaahay jala wacalaa uu ku sifaysan yahay saasaa ilaahay jala wacalaa uu u badbaadiyey una yidhi wasalaamu cala almursaliin fasabaxa ilaahay wuxuu nasahay nafsahu naftiisa camaa wasafahu bihi lmukhaalifuuna lirusuli waxay sifaynayaan kuwa rususha khilaafay ayuu maaragtay ka nasahay isku wada dar dhammaantood wasalama cala almursaliina rusushana ilaahay jala wacalaa wuu badbaadiyey lisalaamati maa qaaluuhu badbaadistuu badbaaday daraaddeed waxay yidhaahdeen maa ay ladii qaaluuhu ka yidhaahdeen uu ka badbaaday min anaqsi walcaybi buu ka badbaaday oo ilaahay wax dhammaystiran oo wanaagsan oo naqsi iyo ceebitoona ku jirin bay rusushu ka sheegeen waxaa haddaba isweydiin leh kuwa magacyada ilaahay diidaaya ama sifaadkiisa diidaaya ama mushabbihada ahee tamthiil inay tilmaamayso sheeganayaa su-aashaa idinkaan idin weydiinaya ma dariiqii nebi maxamed iyo rusushay raaceen mise dariiqii dadkii khilaafsanaa bay raaceen ya dariiqii dadkii khilaafsanaa bay raaceen cidda sugaysa ele waxaan xadiidku sheegayaan anigu sugaya waxaan aayaddu sheegaysaan sugayaana ma dariiqii rususha ayay raaceen mise dariiq khilaafsan ciddaa haddaba sugaysaa xadiidka iyo rasuulku waxay xambaarsan yihin waa ahlu sunna ma fahante halkaasay ahlu sunnuu ku dhegan yihin hadalkan hore sheekhuu soo horreeyeyna waa usuul uu doonayo dadku inay fahmaan halka sartu ka quruntay waa inay fahmaan waayo baabkani waa baab wax badan lagu kiciyey oo mi kumanaan kitaab laga qoray oo intaas soo jeer la isku radiyey oo mararka qaar wakhtiyada qaar ay la sigay ariiqii ahlu sunnahaba inay dadka ay ka baydhaan oo wax kale la moodaba ariiqu lashcariya iyo ariiqu lmaaturidiya iyo ariiqyadaa kale inay ariiqii xaqa ayiin la moodo in yar oo ilaahay u naxariistay mooyaane soo maqlamaysid ilaa yowmina haadaana saasaa buuqu uga taagan yahayoo dad badan baa markaa buuqu furaya markaa maxaa xaqa masalada hadalku ku batay waxa xaqa kitaabka iyo sunnadu sidaa ay sheegayeen in lagu dhago gowsdambeedka he lagu qaniina ayuunba xaqa waxyaabaha kale ee lagu dhisaayo aaraada ee lagu dhisaayo caqliga ee lagu dhisaayo muqadimaadka laysku hagaagaajiyey ee lagu dhisaayo waxyaabo falsafadda iyo dad hore laga soo gaadhay ya oo la ysku lifaaqay waxyaabahaasi waxa weeye xaq maahe waa baail wey قال المؤلف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وصمى به نفسه بين النفي والإثبات وهو إلaahay سubحaanaه qad jamaca wuxuu ku jamciyey فيma waصفa waxa uu ku sifeeyey wasma uu ku magacaabay bihi isagaba nafsahu naftiisa bayna nfyi diidme iyo wاlإhbaati sugis ayuu ku jamciyey tanna waa qaacido shariifa weeye waxaanay ku saabsan tahay ilaahay jala wacalaa wuxuu isu sugay asmaadiisa iyo sifaatkiisa ahaaday waxa weeye waxna wuu isu diiday waxna wuu isu sugayaa waay oo nusuusta ilaahay jala wacalaa lagaga warramaayo waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay jala wacalaa wax loo sugayo oo la leeyahay ilaahay jala wacalaa waa samiic waa basiir waa rabi اlcizati wallahu اladii laa ilaaha ilaa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر waxaa kalood arkaysa iyadoo ilaahay jala wacalaa waxyaabo badan laga nasahayo sida laysa kamilihi shay walam yakun lahu kufuwan axad sida wamaa masana min luquub sida lam yalid walam yuulad iyo laa taakhuduhu sinatu walaa nowm iyo wixii lamida marka ilaahay jala wacalaa sifaadkiisu waxay ku binaysan yihiin wax allo wixii kamaalana in ilaahay loo sugo wax allo wixii naqsiyana in ilaahay jala wacalaa laga hufo sooma aragtid qaacidadaa liq oo qalbiga gasho kamaal oo dhanna ilaahay jala wacalaa waa loo sugayaa oo waa lagu sifaynayaa naqsi oo dhanna ilaahay waa loo diidaya waa laga hufaya laakiin qaacidada ahlu sunnuhu ay mareen waxay tahay sida kitaabka iyo sunnadu ay sheegayaan kitaabka iyo sunnadu siday sheegayaanna waxa weeyaan altafsiilu fi lihbaati walijmaalu fi اnafyi marka ilaahay jala wacalaa kamaalkiisa loo sugaayo kitaabka iyo sunnada waa la kala dhigdhigaa waayo mar kastaoo ilaahay kamaalkiisa la kala dhigdhigo oo mid mid loo sheego ammaantiisa iyo amaalkiisa muuqanaya sooma aragti sidaa awgeed bale aayaddeenu hadda wakhriyayna u fiirso wallahu ladii laa ilaaha ilaa hu almalik alquduus alsalaam almu'min almuhaymin alcasiiz aljabaar almutakabir aayadda labaad wallaahu alkhaaliqu albaariu lmusawir imise magacoo magacyada ilaahay ka mida oo sifaad koobsanaya iyo tilmaamo qiimo badan ayaa ilaahay israaciye ya way fara badan tahay qaacidada markaa kitaabka iyo sunnadu waa in kamaalka ilaahay loo sugaayo jala wacalaa la tafsiiliyoo la kala dhigdhigo mid mid loo sheego mararka qaarna si guud baa loo sheegaa si guud baa hee ayaa loo sheegaa xagga laakiin nafiga ilaahay jala wacalaa marka naqsiga laga hufaayo iyo wixii maaragtay ceeb iyo dhantaalnaan ahaatay waa la ijmaaliyaa waa la duuduubaa oo tusaale ahaan waxaa la idhaha subxaana rabbik ama subxaana allah subxaana rabbika rabbilcizati camaa yasifuun ilaahay baa naqsi oo dhan iyo dhantaalnaan oo dhan ka hufan baste soo ma aragti si guud baa loo sheegay soo maha waay axyaananna way suurowdaa mararka qaar waxa suurowdaa in waxa weeyaan la tafsiiliyo mararkaasi laakiin waa mararka tusaale ahaan ay baahidu keensatay oo kale tusaale ahaan ama dadka qaar waxay sheegteen meesha laga saaraayo sida lam yalid walam yuulad oo kale sida wamaa masanaa min luquub oo kale sida laa taakhuduhu sinatun walaa nowm oo kale sida watawakala cala alxayi aladii laa yamuut oo kale macnihii axyaanan way dhacdaa in nafyiga la tafsiiliyo laakiin qaacidada badan ee caanka ahi waxa weeye in wixii ilaahay laga nafiyaayo si guud looga nafiyo si guud in looga nafiyo wey ibaatkana qaacidadiisu waa maxay waa in hee la kala dhigdhigo sababta loo ijmaaliye nafyigu waa maxay ya ikhwaan sababtu waxa weeye ammaanta iyo madxiga wuxuu ku jiraa in la ijmaaliyo oo tusaalaan idin siinaya walilaahi maal lacla in la idhaahdo tusaale ahaan madaxweynuhu ceeb oo dhan buu ka fog yahay in la idhaahdo iyo in ceebihii mid mid loo sheego oo la idhaha madaxweynaha iyagu tuug maaha oo fuley maaha oo dhabcaal maaha oo kan maaha oo beenaalo maaha oo sidan maaha in la idhaho mid mid loo sheego iyo in si guud loo yidhaahdo ceeb oo dhan wuu ka fog yahay iyo maa kamaal ku jira ya in si guudu loo diido sooma hadde waaya wa huwa ilaahay subxaanahu qad jamaca wuxuu ku jamciyey fii ma wasafa waxa uu ku sifeeye wasama uu ku magacaabay bihi isagaba nafsahu bayna nafyi nafyiga iyo walibaati ibaatka ayuu ku jamciyey oo kamaaloo dhanna wuu isu sugay nafye maaragtay naqsi oo dhanna ilaahay jala wacalaa waa iska hufay falaa cuduula leexasha umay sugnaanin liahli sunnati waljamaacati dadka ahlu sunnaha camaa kii ay ka weecdaan jaaa bihi lmursaluuna rusushu ay la timi rusushu wixii ay la timi waa kaas ahlu sunu ka weecan maayaan falaa cuduula leexasha liahli sunnati waljamaacati umay sugnaan camaa jaaa bihi lmursaluuna rusushu waxay la yimaadeen ay ka weecdaan laa ka weecan maayaan fainahu maxaa yeele kaasi ay la yimaadeen asiraatu lmustaqiimu wadadii toosnayd weeye waa maxay waa wadadii toosnayd siraatu ladiina kuwii wadadooda weeye ancama allaahu calayhim ilaahay uu nicmeeyey oo min annabiyiina nebiye ahaaday wsidiiqiina sidiiqiin ahaaday wshuhadaai shuhada ahaaday wsaalixiina saalixiin ahaaday kuwaa ilaahay u nicmeeyey wadadoodii weeye siraaulmustaqiimkii weeye wadadaasi ahlu sunu ka weecan maayaana taasay haystaan halkaa sheekhu wuxuu dhidibada u aasay ilaahay qabriga ha u waasiciye wuxuu dhidibada u aasay madhabka ahlu sunnuhu baabkan sifaatka iyo abwaabta kaleba waa sidii rusushu ay mareen sooma aragtaan ka bayrbayri maayaan kana weecweecan maayaan ilaahay jala wacalaa haynugu sugo ilaahayna jala wacalaa hayna fahansiiyo wasubaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifd illaahi tacaala waricaayatih waakhir dacwana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين